bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbi ajmaciin waa darsiga nii lix iyo sagaashanaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum welina waxaan ku jirnaa binaa almujtamac alislaami اljadiid dhismihii la dhisayay bulshadii islaamkeedee cusbayd markii rasuulka sala allahu calayhi wasalam u hijrooday magaalada madiina uu masjidkii dhisay muslimiintii walaaleeyey heshiiskii iyo axdigii aan qodobadiisa kasoo hadallayna la qoray uu diyaariyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam atharu lmacnawiyaati fi lmujtamac tarbiyadii rasuulku uu tarbeynayay bulshadii yaan haddana ka hadlaynaa intaasi waxay ahayd waxyaabo taqniin iyo qaanuuneyn ah tanna waxa weeyaan taahiirkii macnawiga ahaa iyo tarbiyadii uu rasuulku tarbiyeynayay bi haadihi tantada alxikmati ee xikmada ah xikmada waxaa la yidhaha sideeda idilba xikmad un baan idhaahnaa oo hebel waa xakiim uu xikmad badan yahay marka tafsiir kale inagama rabto oo afkeenaba xikmadu way ku jirtaa laakiin waxaa la yidhaha xikmada wadcu shayi fii makaanihi lmunaasib shay kasta meeshu ku habbaano oo la dhiga ayaa xikmad la yidhaha wa bi haadihi alxikmati xikmadan tan ah wa bi hada tadbiiri iyo maamulkan isaga ah aan soo aragnay masjidkii la dhisay walaaleyntii muslimiinta la walaaleeyay axdigii la qoray intaasay haadidu ku dhacaysaa iyo tadbiirka iyo maamulkan yu arsa wuxuu dhigay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama qawaacida mujtamacin jadiid bulsho cusub tiirarkeedii iyo asaaskeedii buu dhisay uu dhigay bulshadaasoo kaanad ay ahayd suuratuhu muuqaalkiisa addaahiratu ee muuqata sawirkiisa iyo bidhaantiisa muuqata suuratuhu bidhaantiisa addaahiratu ee muuqatay ay ahayd bayaanan caddayn bay u ahayd wa aathaaran raadna way u ahayd lil macaanii waxyaabihii allatii waxyaabahaasoo kaana u ahaayeen yatamatacu wax uu alla ku galladaystay uu ku mannadaystay bihaa waxyaabahaasba ulaa-ika kuwaas al amjaadu ee ilaahay sharafta uu siiyey majdiga iyo sharafta uu siiyey bifadli suxbati nabiyi sala allahu calayhi wasalama inay rasuulka saaxiib la ahaayeen oy la jireen oy rafiiq u ahaayeen fadligeedan alla uu ku siiyey oo wa kaana nabiyu nabiguna uu ahaa sala allahu calayhi wasalama yatacahaduhum kii barbaariya ama daryeela bitacliimi waxbarid ayuu ku daryeeli jiray watarbiyati barbaarin ayuu ku daryeeli jiray wa taskiyati nufuusi iyo naftooda oo la dahiro nafta dahiraad waxaa la yidhaah maro wasakh ahayd marada haddii inta la maydho wasakhda dhan laga maydho yaa yaa la yidhaahdaa taskiya marka naftii naftuna macaasida iyo dembiyada iyo akhlaaqda xun iyo waxaasaa nafta wasakheeya oo hadday ka badato weliba marka dambe qur-aanku wuxuu ku tilmaamay waxay noqonaysaa raan wuxuu ku tilmaamay kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun habeed habeedda oo kale noqonaysa habeedda geela ruuxa geela yaqaan baa jira dadka geela yaqaan baa garanaya geelu dabuu leeyahay dabadaasna sayn bay leedahay sayntaas waa halhal laakiin geelu siduu ugu kaadinayo kaadida markuu isku kaadayo habeed baa la yidhaha way adkaanaysaa way isqabqabsanaysaa marka dambe waxay noqonaysaa dhagax wax dhagax oo kale ayay noqonaysaa habeeddii marka qalbigu sidaasoo kaleu noqonayaa uu wasakhaysan yahay laakiin haddii macaasida iyo dembigii iyo xumaantii iyo xiqdigii iyo wax dhan laga laga ilaaliyo sidii maro la maydhay oo kaleu noqonaya oo nadiif buu noqonayaa taskiyatu nufuus marka waa sidaas wa taskiyatu nufuusi nafta oo la dahiro oo la maydho oo la dhaqo oo la nadiifiyo oo laga nadiifiyo macaasida iyo xumaanta iyo walxathi in la isku booriyo oo laysku tirtirsiyo oo laysku dhiirigeliyo calaa makaarim alakhlaaqi akhlaaqda wanaagsan iyo wa yu-adibahum inuu rasuulku edbiyo biaadaabi alwuddi kalgacalada aadaabteedii iyo walikhaa'i iyo walaalnimada walmajdi iyo majdiga iyo sharafta washarafi sharafta waa isku mid majdi iyo sharafi walcibaadati alle oo la caabudo wadaacati amarka alle iyo amarka rasuulka oo la qaato oo loo hogaansamo intaasna waxaa weeyaan waa dadka wixii lagu tarbiyanayay intii horena qawaaniintii ay ku socon lahaayeen weeye sa'alahu rajulu ninbaa rasuulka wuxuu weydiiyey ayul islaami khayrun islaamku waa qeybo badan yahaye qeybtee ugu khayr badan qaala rasuulku wuxuu yidhi tutcimu acaama markaad wuxuu ka hadlayaa qeybta ijtimaaciga ah qeybtan islaamka qeybta ugu fadli badan waa qeybta ijtimaaciga ee waxaa ugu fadli badan shahaadateynka iyo salaada iyo arkaan islaamka ugu fadli badan laakiin xagga bulshada dhexdeeda ah qadiyadaha arrimaha bulshada ayaa yaa loola jeeday su-aasha waxaa ugu fadli badan dadka gaajaysan oo haddaad waxhaysata aad cunto siiso kow wa tuqri'u salaama iyo inaad salaanto calaa man carafta ruuxaad taqaano iyo yowman lam tacrif iyo ruuxaadan aqooninba dadka dha inaad salaanto si nabadgelyadu ay meel walba u gaadho halkaana waxaa laga garanayaa nabadda waxa la yidhaahdo iyo nabadgelyada qiimaha ay leedahay ta kalena waxa weeye in in cunto la isa siiyo marka labada qadiyo ee insaanka intuu u nool yahay uu u baahan yahay oo midna ay tahay nabad midna ay tahay nolol labadaas ayay ishaarayaan midna waa cuntada la isa siinayo oo noloshii ah ta kalena waa salaanta la isa salaamayo oo nabaddii ah qaala cabdullaahi bnu salaamna wuxuu yidhi waa saxaabigii reer bani israa'iile lamaa markii qadima nabiyu nabigu uu soo galay almadiinata magaalada madiine uu soo galay sala allahu calayhi wasalama ji'tu waan u imid buu yidhi falamaa markii tabayantu wajahu wejigiisa aan si fiican u arkay weeye oon u fiiriyay wejigiisa aan u fiirsaday tabayantu ayay caddaatay oon si fiican u eegay wajahu wejigiisa caraftu waxaan ogaaday buu yidhi anna wajahu in wejigiisu laysa biweji kadaabin beenaale wejigiisuna inuusan ahayn wejigani weji beenaale inuusan ahayn yaa markiiba ay caddaatay waa nin qalbigiisa uu nuur leeyahay oo arkaya khayrka arkaya weeye fa kaana wuxuu ahaa buuhi rasuulku awala maa qaala waxa uu yidhi oon ka maqlay waxa iigu horraysa buu yidhi isagoo dhahaya ayuha naasi dadow ifshu salaama war nabadda faafiya fiiri marka nabadda qiimaha ay ku fadhiday rasuulku meesha uu uu geeyey wa atcimu tacaama dadka baahanna cunto siiya wasilul arxaama qaraabadana xidhiidhiya wasalluu bileyli habeenkii tukada wannaasu niyaamun isagoo dadkuna hurdaan tadkhulu ljannata bisalaam jannada ayaa si nabad ah ku gelaysaani xadiidkaa waxaa wariyey atirmidi wabnu maaja waddaarami mishkaat almasaabiix ayay ku taallaa mujalladka koowaad boqol safxada boqol sideed iyo lixdan wa kaana wuxuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam yaquulu kii yidhaahda laa yadkhulu ljannata jannada ma galo man qofkii laa ya'manu uusan ka badbaadaynin jaaruhu qofka dariskiisiihi bawaa'iqahu dhibaatooyinkiisa marka hadda axaadiidtan tirada badan ee halkan lagu soo arooriyey waxa weeyaan dhammaantood waa wixii bulsho muslin ah oo isjecel oo mid ah oo qofba qofka kale uu naftiisa u hurayo qaabkii lagu dhisi lahaa weeye ilawakaasoo nabad faafiyaa layidhi cunto isa siiya qaraabada xidhiidhiya jaarkii ha kaa nabadgalo dhibaatadaada ha ka nabadgalo wayaquulu rasuulku waxaaluu yidhi waxaa ka mid ah ay ku soo arooray arrimaha noocaas almuslimu qofka muslimkiihi mankii weeye salima almuslimuuna muslimiintu ay ka badbaadaan min lisaanihi carabkiisa iyo weyadihi gacantiisaba muslimkaasaa la yidhaha muslim kaasaa la yidhaahdaa xadiiskaasna imaam muslim baa wariyey wayaquulu haddana rasuulku wuxuu yidhi laa yuminu mu'min kaamil a ma noqdo axadukum midkiin xataa yuxiba ilaa uu kala jeclaado uu kala jeclaado liakhiihi walaalkiigii muslimka ah maa yuxibu linafsihi wax kasta uu naftiisa la jecel yahay wax kastood naftaada la jeceshahay ilaa aad qofka walaalkaa la jeclaata mu'min kaamila noqon maysid xadiidkaana imaam bukhaari baa wariyey wayaquul haddana rasuulku wuxuu yihi waa wixii ummadda iyo bulshada lagu barbaariyey wey almu'minuuna dadka mu'miniinta oo dhani ka rajulin waaxidin hal nin oo kale wey hal qof oo kale wey hal qof bay isleeyihiin hal jidh ka jasadin waaxidina waa riwaayad kale almu'minuuna ka jasadin waaxid ow tara almu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim ka mathali ljasad alwaaxid siyaalo badan bay kusoo aroortay laakiin kan waxaa ku soo arooray sidaasuu ku soo arooray mid kan kada uu muslim warinayo oo xadiidkan uu muslim warinayo sidan uu kusoo arooray almu'minuuna dadka mu'miniintii ka rajulin waaxidin hal nin oo kale weeye ida shtakaa haddii uu xanuunsado caynuhu ishiisu il baa xanuuntay ishtakaa kulluhu dhammaantii wada xanuunsanaya wain ishtakaa ra-suhu madaxiisu hadduu xanuunsadana ishtakaa kulluhu dhammaantii baa xanuunsanaysa riwaayadda kalena waxay ahayd almuminuuna tara almu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim ka mathali jasad alwaaxid ida ishtakaa minhu cudwun haddii xubin un ka mid a lama magacaabin ama madax hadda xadiidkani wuxuu sheegay isha iyo madaxa ayuu sheegay laakiin kaa waxaa la yihi xubin uun tadaaca lahu saa'iru ljasad bisahri lxumaa jidhka kale oo dhan uu wada xanuunsanaya uunu soo jeedaya marka xagga micnaha iskaga mid weeye laakiin lafdigan waa muslim baa iska leh wayaquulu rasuulku haddana wuxuu yidhi almu'minu qofka mu'minkii lilmu'mini mu'minka kale wuxuu u yahay kal bunyaani sida dhismahoo kale dhismuhu maxay sameeyaan yashuddu wuu xoojiyaa bacduhu qaarkii bacdan qaarka kale ayuu xoojiyaa dhagaxba dhagaxa kale ayuu xoojinayaa haddii dhowr dhagax laga bixiyo wuu dumaya marka muslimiintu waa waxas sidaasoo kale wey xadiidkanna isagana waxaa wariyey bukhaari iyo muslim ayaa wada wariyey wayaquulu rasuulku wuxuu uhi laa tabaaqadu war hayso cadhoonin oo hasnicina colaadyeyna dhexdiina marin marba haddaad muslimiin tihiin walaa taxaasadu haysxasdina xasadkana waxa weeye qof muslim ah ilaahay nicmo uu siiyey inaad ka xumaato aad jeclaatana inay ilaahay nicmada uu ka qaado ood ka xumaato oo maxaa loo siiyey aad tidhaa walaa tadaabaruu hana kala jeedsanin oo dabada haysu jeedinin oo maaragtay markaa isku soo baxdan hay salaami waayin oo ninban dhinaca kale yuu u dhaqaaqin oo dabadiinu yana isu jeedsanin wa kunuu ahaada cibaadallaahi addoommadii ilaahay ow ikhwaanan walaalo ahaada walaa yaxilu uma bannaana limuslimin qof muslina uma bannaana an yahjura inuu uusan la hadlin saasaa laga wadaa an yahjura inuu ka hajiro uusan la hadlin akhaahu walaalkii fowqa halaathata ayaamin saddex maalmood wax ka badan saddex maalmood wax ka saddex maalmood baa lagu ogolyahay haddii la kala cadhoodo bani aadan baa la intaasaa laynoo tixgeliyey dabeecada basharka markuu xanaaqo laakiin saddex maalmood kadib waa inuu intuu xanaaqu kaa bo-o aada walaalkaa u timaado oo aada salaanto marka taasna waxa weeyaan xadiidkaasna alimaam bukhaari baa wariyey wayaquulu rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam xadiid kale oo bukhaari iyo muslim ay wada warinayaan almuslimu qofka muslimkiihi akhulmuslimi muslimka kale walaalki weeye mar hadday saas yihiin laa yadlimuhu ma gardarraysto walaa yuslimuhu cadowgiisana kuma fiirsado ee wuu u heliyaa yuslimku waa sidaas waman ciddii oo muslin ah kaana ahaata fii xaajati akhiihi walaalkii danihiisa qofkii ka shaqaysa qof walaal muslim ah walaalkii dantiisa qofkii ku maqan kaana allahu fii xaajatihi allah subxaana wa tacaalaana dantiisa ayuu ku maqan yahay intiiba qof muslina aad danihiisa ka shaqaynayso danahaaga alla ayaa ka shaqaynaya marka haddaad rabto in danahaaga ilaahay ka shaqeeyo danaha muslimiinta ka shaqee adigana waman qofkii faraja ka fayda can muslimin qof muslina kurbatan dhibaato haysatay dhibaata haysata qof muslina wuu kuu soo cawday caruurtii baa ka biila wuu xanuunsanayaa dhibaataa soo gaadhay wax kastoo ahaata wax kurba ku haya haddaad adigu ka faydo faraja allaahu ilaahay qofkaas wuxuu ka faydaa isna canhu xaggiisa kurbatan dhibaato oo min kurubaati yowma alqiyaama maalinta qiyaamo dhibaatooyinkeeda faraha badan ka mid a waman qofkii satara asturta musliman qof muslina qof muslina oo wax ka dhacay ceeb ah inaad iska qariso intaad meelahaas adheh heelbaa waxaa sameeyey aad dhehel ood ka faa'iidaysan lahayd qofkii qariya satarahu allahu yowma alqiyaama allah subxaana wa tacaala maalinta qiyaamo ayuu ceebihiisa asturaa xadiidkaasna bukhaari iyo muslim ayaa wada wariyey wayaquulu rasuulku wuxuu yidhi irxamuu u naxariista man fi lardi man ciddii fi lardi dhulka dhexdiisa joogta u naxariista yarxamkum ha idiin naxariistay man fi samaai dadka cirka ku- waxa cirka ku sugan man fi samaai waa alle alla suu idinku naxariistiya malaa'igtiisu idinkuna u naxariista dadka dhulka jooga xadiidkaasna sunan abi daawuud wa jaamici tirmidi ayuu ku sugan yahay wayaquulu rasuulku wuxuu ihi laysa muusan ahaanin almuminu qofka muminkii ma aha biladii kii ma aha yashbacu isagu dherga wajaaruhu kay deriska ahaayena jaa-icun uu baahan yahay ilaa ja- ilaa jaanibihi agtiisa muslimka ma aha yani dhaqanka muslim ma aha wax lagu yaqaana ma aha wax u haboona ma aha wax suurtagalana ma aha in adiguna aada dheregto deriskaagina ay baahan yihiin wayaquulu rasuulku wuxuu yidhi xadiidkaas hore isagana waa waxaa wariyey eh, bayhaqi fi shucabi liimaan wayaquulu rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama sibaabu lmu'mini qof muslin ah oo la caayo fusuuqun waa xadka bax oo xaddii maaragtay akhlaaqda iyo islaamka iyo laga baxo wey wa qitaaluhu in lala dagaalamo oo dilkiisa laga shaqeeyana kufrun waa wax gaalnimo ku horseedayaba xadiidkaasna imaam bukhaari ayaa wariyey iyo tirmidi iyo ayaa wariyey wayaquulu wa kaana wuxuu aha rasuulku sala allahu calayhi wasalam yajcalu mid ka dhiga imaadat aladaa wadada qashinka iyo qodxaha oo laga qaado can idariiqi wadada sadaqatan sadaqa ayuu ka qaad ayuu ku tirin jiray wayacuduha wuxuu ku tirin jiray shucbatan laan inuu yahay oo min shucabi aliimaani iimaanka laamihiisa ka mid a wa kaana waxaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam yaxuduhum kii ku dhiirigeliya oo ku tirtirsiya oo ku booriya muslimiinta cala alinfaaqi inay xoolahooda bixiyaan inay xoolahooda dadka muslimiinta ee baahan ay siiyaan jidka ilaahayna ay ku bixiyaan oo nafciga guud waxa guud waxa guud jihaad haddii la geli haddii wadooyin la dhisan haddii maaragtay cisbitaallo la dhisan haddii iskuullo la dhisan wixii khayr ah waaye nafcigu nafci lcaam wayadkuru wuxuu sheegi jiray rasuulku min fadaa'ilihi infaaqa iyo xoolaha la bixiyo fadliga uu leeyahay iyo sharafta iyo waxa ilaah agtiisa aad ka helayso maa yaqacu wuxuu dhaco mowqicahu meeshiisa uu dhaco min alquluubi quluubta fa kaana wuxaa yaquulu kii yidhaahda alsadaqatu sadaqadu tudfiu waxay damisaa alkhataaya dembiyada kamaa sidii yudfiu maau biyuhu ay u damiyaan annaara dabka dab haddii biyo lagu shubo sow dabkii dami maayo sidaasoo kale dembigii waxaa kaa daminaya dembigii aad gashay sadaqada wayaquulu wuxuu odhan jiray rasuulku sala allahu aleyh wasalam xadiidkaasna waxaa wariyey alimaam axmed ayaa wariyey oo asadaqatu tudfiu alkhataaya kamaa yudfiu maau nnaara imaam axmed baa wariyey wayaquulu rasuulku wuxuu le- wuxuu odhan jiray uu dadka u sheegay innagana inoo sheegay uu yidhi ayamaa muslimin muslim kasta muslim kasta oo kasaa ku arad bixiyo oo huwiya musliman muslim kale thawban maro calaa curan isagoo kaasi aradan yahay yacni qof muslim ahoo arada ninkii dhar siiya oo dhar u gada kasaahu llaahu allah subxaanahu wa tacaala wuxuu qofkaas huwiyaa uu ku marasheeyaa min khudari iljanna jannada dharkeeda cagaaran mana jannadu galaa marka jannada markuu geliyana haddee dharkaasuu qaadanaya cagaarka ah wa ayamaa muslimin muslim kasta oo acama quudiya oo raashin siiya musliman calaa juucin kaas muslimka oo gaajaysan qofkii siiya cunto acamahu llaahu alla subxaanahu wa tacaala wuxuu ninkaas ku quudiyaa min thimaari iljannati jannada midhaheeda marka jannadu galaa wa ayamaa muslimin muslim kasta oo saqaa waraabiya musliman muslim kale calaa dama-in isagoo oo ooman ama haraadsan saqaahu llaahu alla wuxuu ka waraabiyaa min araxiiqi almakhtuum sharaabka raxiiq almakhtuum la yidhaahdo oo maxaanku idhaahdaa shatifan oo xidhan oo raxiiq maaragtay raxiiqa waxaa la yidhaahdaa dhirta ubaxeeda malabka ku jira oo lasoo ururiya ah raxiiq laydhaah kaasoo marka inta meel lagu lagu riday la dahaadhay oon weligood la furin kaasaa lagu siinayaa marka jannadaad gelaysaa weliba jannada meelaheeda sarsare ayaa tegaysaa weeye haddii aad ka shaqayso uun inaad dadka muslimiinta ah aada kaalmayso oo kooda gaajaysan aada cunto siiso kooda haraadsan sida hadda laga sheegayo meel walba oo dalka laga sheegayo biyo la-aanta aada biyo u dhaamiso ruux waliba haddii maalin dhowr booyadood lacagtooda uu bixiyo waxaad helaysaa jannada bi biyaheeda ayaad cabaysaa raxiiq lmakhtuum marka waa fursad ah laga faa-idaysto wayaquulu rasuulku wuxuu yihi ittaqu naara naarta iska ilaaliyo ka gabbada walow bishiqi tamratin timir jeexeedba ha ahaadee ka naarta kaga gabbada marka naarta waxaa looga gabbadaa sadaqada faman lam yajid ruuxi faman fain lam tajid haddaadan helin waxaad sadaqaysto ood aadba faqiir tahay fa bikalimatin tayiba erey wanaagsan u ereyga wanaagsan baa sadaqa kuu noqonaya wa bijaanibi haada kaas agtiisa kaana wuxuu ahaa rasuulku yaxuhu kii ku booriya ama ku dhiirigeliya ama ku tirtirsiya xathan dhiirigelin shadiidan oo daran cala alisticfaafi cani ilmas'ala in wax la weydiisto ama la tuugsado ama la dawarsado in laiska dhowr laga dhowrsanaado isticfaaf waa dhowrsanaan inaad ka dhowrsanaato inaad wax weyweydiisato ood dhaqan ka dhigato taasna aada buu ugu dhiirigelin jiray rasuulku sala allahu caleyhi wasalam dadka muminiinta ah saasaana laga rabaa wayadkuru wuxuu sheegi jiray rasuulku sala allahu caleyhi wasalam fadaa'ila asabri inaad iska adkaysato adiga oo baahan oo aadan tuugsan inaad iska haysato fadliga ay leedahay buu sheegi jiray iyo walqanaacati iyo inaad iska qanacdo oo aadan waxba wixii yar oo ilaahay ku siiya iskaga qanacdo aan waxba raadsanin waxaa la sheegaya dad tuugsi xoolo ka dhaqda taas waxa weeyaan wax la diidaya la diidayaay fa kaana waxaa rasuulku sala allahu calayhi wasalama yacuddu kii ku tiriya ka mid dhiga almas'alata tuugsiga ama dawarsiga inaad dhaqan ka dhigato inaad wuxuun tuugsato oo dawarsato wuxuu ka dhigi jiray ka duuxan aw khamuushan aw khaduushan saddexdaa erey waa isku mid weeye ka duuxan aw khaduushan aw khamuushan saddexda erey isku micno weeye oo kulligeedna waxa weeye xagashu wax lagu xagtay wejiga oo lagu xagtay ciddiyo inta la qaatay sidaas wejiga lagaa xagtay oo hilibkii oo dhan lagaa qaatay oo lagu feentay oo kale weeye khaduushan xagashu ka duuxan aw khaduushan aw khamuushan oo fii wejhi saa'ili qofka tuugsanaya ama dawarsanaya wejigiisa ku taalla allaahuma idaa kaana inuu yahay maahane mudaran mid ay dani ku qasabtay maahane dadka dhaqan ka dhigtay taasaa la diidayaa kamaa sidii kaana wahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalama yubayinu kii u caddeeya lahum mu'miniinta maa fi lcibaadaati waxa ku sugan cibaadaadka salaada iyo soonka iyo zakada iyo xajka iyo sadaqada iyo dikriga ilaahay iyo salliga nabiga iyo cibaadaadku waa kuwaasi waxaa ku suganoo min alfadaa'ili waxyaabo dheeraadahood ee agtiisa ilaahay ka helayso waal-ajri iyo abaalgud waathawaabi iyo abaalgud waa isku mido cinda allaahi ilaahay agtiisa aada uga helayso wa kaana wuxuu rasuulku sala allahu caleyhi wasalama yarbituhum kii ku xidha mu'miniinta wuxuu ku xidhi jiray bilwaxyi waxyigii annaasili kusoo degi jiray caleyhi rasuulka kusoo degi jiray min asamaa'i cirka uga soo degi jiray rabtan xidhitaan ayuu ku xidhi jiray muwathaqan oo la adkeeyey oon go-aynin amaan furmaynin ka la adkeeyey waxaa weye mana furmayo mana go-ayo fa kaana wuxuua rasuulku sala allahu caleyhi wasalama yaqra-uhu kii ku dul aqriya caleyhim iyaga qur-aankiibuu ku dul aqrin jiray wa yaqra-uunahu waanu ku ka aqrisiin jiray oo iyaga isaguna wuu ku aqrin iyana way aqrinayaan oo aqriya ayuu dhihi jiray litakuuna si ay u ahaato haadihi tantada addiraasata oo waxbarashadiihi ishcaaran dareen ama dareensiin ishcaaran dareensiin la dareensiinayo bimaa calayhim waxaa dushooda ahaatay oo ku waajibay oo min xuquuqi dacwati inay iyaguna dadka ilaahay ee kale dadka ilaahay ay dacwada gaadhsiiyaan waajibka lagu leeyahay wa tabicaati arisaala iyo risaalada nabiga loo soo dhiibay ee qur-aanka ah inay iyaguna dadka gaadhsiiyaan mas-uuliyaadka tabicaadka waa mas-uuliyaad mas-uuliyaadka ka saaran fadlan bal ubakaadi can daruurati alfahmi baahida ay u qabaan inay fahmaan waxyiga iyo qur-aanka iyo sunnada inay fahmaan iyo watadaburi iyo inay u kuurgalaan oo ay ka fiirsadaan wahaakadaa sidaas sidaas aan hadda kasoo hadallay en soo cadaynay wahaakadaa waas meeshaasuu ismushaaruhu ku dhacaya sidaasuu hadaba tahiray wey ama hufay hadaba waxaa la yidhaahdaa ereyga hadaba la yidhahda waxaa la yidhahdaa tahara akhlaaqahu mimaa yuciibuhaa tahara akhlaaqahu mimaa yuciibuhaa qofka dhaqankiisi oo laga hufo oo laga ilaaliyo wax kasta oo ceeb u keena ilaahay nama ceebeeyo waxaa leeyahy rabbi laa tucadibna fii baatiniha rabbi laa tufadixna calaa daahiri calaa daahiri lardi walaa tucadibna fii baatiniha dhulka dushiisa ruux ceeboobay wuxuu hadhay ma leh marka waxyaabaha ceebta ah ee xun ceebna waa dembi uune waxaasoo dhan ayuu ka hufi jiray akhlaaqdooda iyo dhaqankooda maaragtay tahdiibku waa sidaas wahaakadaa sidaasuu hadaba hufay wax alla wixii xumaan ahoo dhan ka hufay uu ka ilaaliyey uu ka dahiray tafkiirahum fikirkooda wa rafaca uu sare u qaaday macnawiyaatuhum niyadooda wa ayqada uu toosiyey uu baraarujiyey mawaahibahum waxyaabahu ilaahay u hibeeyey ee kartidooda ah kartida ku duugan kartida ku duugan uu ilaahay u hibeeyey uu siiyeyna iyadana bannaanka ayuu usoo bixin jiray uu toosin jiray wa ayqada hurdada ayuu ka toosin jirayoo mawaahibahum kartida ilaahay u hibeeyey wa sawadahum wuxuu ku sahayayey uu sahay u siin jiray biacla alqiyami waxyaabaha qiimaha leh ee akhlaaqda ah kuwa ugu sarreeya iyo wal aqdaari iyo qadarada xataa wasaluu ilaa ay ka gaadheen ilaa calaa qimatin dhalada ugu dheer ama fiidda ugu dheer geedka meesha ugu dheer guriga meesha ugu dheer buurta dhaladiisa waxaase qima la yidhahdaa qimada waa halkaa waa shayga meesha ugu sarraysa ilaa aclaa qimatin dhalada ama fiidda ugu sarraysa oo minal kamaali kama- kaamilnimo iyo dhammaystiran ah kaasoo curifad la aqoonsaday fii taariikhi albashari bani aadamka taariikhdiisa lagu aqoonsaday bacda alambiyaai nabiyada kadib yaani waxaan nabi ahayn waxaan nabi ahayn nabi ilaahay subxaana wa tacaala u waxyooday iyo rasuul uu soo diray aan ahayn oo meeshii nabiga asxaabtiisu ay xagga kamaalka ay ka gaadhay ka gaadhay weligeed taariikhda laguma hayo taasna waxaa weeyaan waxay ka faa-iideysteen tarbiyadii nabiga sala allahu calayhi wasalam marka dersigana intaasaan ku ekeynaynaa wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wcala alihi wasaxbihi wasalim